baarlamaankeena shaqadii loo doortay maayo baarlamaankeena wuxuu ku jiraa ganacsi siyaasadeed buu ku jiraa ganacsi siyaasadeed buu ku jiraa boqolkiiba sagaashan madaxweynaha waktigiisa waxaa qaata barlamentarianka boqolkiiba sagaashan waktiga prime ministerka waxaa qaata barlamentarianka ma waxaa loo doortay madaxweynaha in uu baarlamaanka u shaqeeyo mase waxaa loo doortay shacabka soomaaliyeed geeska gees inuu u shaqeeyo brime ministerka iyo xukuumadda ma waxaa loo magacaabay in uu baarlamaanka u shaqeeyo mase waxaa loo magacaabay inuu ummadda soomaaliyeed uu u qorsheeyo service delivery amase adeegii bulshadan ay u baahnayd baarlamaankii marka shaqadii loo doortay m balse wuxuu ku noqday argagax uu argagixiya madaxweynihii iyo brime ministerkii wax argagixiya oo cabsi geliya oo ay ka cabsadaan sababtoo ah moushin baan kee madaxweynihiibaa iqaabili waayey moushin baan ka keenahayaa madaxweynihiibaa albaabka iga xirtay moushin baan ka keenahayaa brime ministerkiibaa xaaskayga u diri waayey isbitaal moushin baan ka keenahayaa brime ministerkiibaa wiil ii geyn waayey shaqo moushin baan ka keenahayaa taasay noqotay waa institution dhan oo baaba'ay waayahay institutionkii maxkamadahan xaalkiisa ka warrama ma maqasheen weligiin shan sano oo isku xigta ayaan waxaan noqonnay dowladda ugu musuq maasuqa badan baan noqonnay transparency international markaad aragtay weli ma maqasheen xeer ilaaliyaheenna oo maxkamad keenay qof mas-uul ah musuq maasuq kusoo eegay ma maqasheen